Odayaasha gaadiidka sugosha magaalooyinka Jowhar iyo Muqdisho ayaa ka hadlay burburka ka jira wadada xiriirta degmooyinka Jowhar iyo Balcad, waxa ayna maamulka gobolka kan Hirshabelle iyo dowladda Soomaaliya ka codsadeen in la dardargeliyo dhismaha wadada ku soo socda, kaas oo magaalooyinka Balcad iyo Muqdisho si heer sare ah looga dayactiray.
haddaan nahay gaadiidleyda gobolka shabeellaha dhexe waxaan ku dhib qabnaa waddadan xiriirisa balcad iyo jowhar way jajaban tahay gaari gidoomo gaari biyo jiido dhibaatadaan ku qabna mala soo koobi karo waxaan codsanaynaa in waddadan balcad iyo jowhar wax laga qabto shacabkii waa ku dhib qabaa dhibaatadaasna waxaa keentay jidka nin walba baawurkayga waa dhiganaa ninaa dhahaa nina baawurkuu jajabsanaa lacagta in badata saasaa keentay dhibaatada noogu weyn waxay naga haysataa jidka jidka waxaa dareemaysaa janjabka burbur wax socod oo gaadiid ma socon karo waxaan rabnaa maamulka gobolka wuxuu u shaqeey waa shacabka aniga waxaan u shaqeynaa shacab aniga shacab aan nahay waxaan isu shaqeynaa dad naga shacab oo baabuurta aan ka shaqaysanay BL camal ugu shaqaysanay meelaan ugu safra male baabuurta inaan dhigno wax yaraa ka dhiman maamulka dhibaatada weyn jidka waxaa ka qabta gaadiidleyda ayaa bogaadiyey dhismaha laga sameeyey wadada soddonka kilomitir ah ee isku xirta magaalooyinka Balcad iyo Muqdisho taasi oo dabashay baahiyaad xoog leh oo ka jiray labada magaalo iyo xitaa magaalada Tana Jowhar oo ay dadkeedu dhib badan ay ku qabeen wadada soddonka kilomitir ah ee magaalooyinkaasi isku xirta